عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط baabkii aan xalay ku joogsannay kalley waa tarjamo ku dhow oo lafdigiisu wuxuu aha baabun ida stashfacuu ila alimaami liyastasqiya lahum lam yarudahum oo muslimiintu dadkii muslimiinta hadday imaamkii u yimaadaan iyagoo qaxdi iyo dee dhib sheeganaya oy weydiistaan istisqa iyo dee bal ducada iyo roobdoon ma celinayo uu aqbalaya rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyna waa taan aragnay wixii uu yeelay markii dee waa kii markiiba ducada bilaabay san xalay soo sheegnay baab baa kasii horreeyay baabu su-aali innaasi limaama idaa qaxadu ama quxidu baabkaasi kolley waa bilowyadii buu ahaa walow xadiidkan imaka aan hayne anas aanu ahay inuu xadiidkan kale isna kitaabka ku badan dee riwaayadii timi uu ahaa in labada baab kolley labada tarjamo waa ta aan marka hore soo sheegnay farqiga u dhexeeyo midna waa taa hore waa wixii dadka korkooda ama dee laba gudboonaa inay sameeyaan hadday u baahdaan al-istisqaa oo dalabkii imaamka ah tanna waa markaa su-aashoodii ay timaado imaamka wixii korkiisaayo inaanu celinahayna waa labadaa tarjamee hore amaa tani tan aynu xalay soo marnay jawaabtii wuu raaciyey lam yaruddahum ma celinayo ayuu yidhi waa inuu aqbalo waa inuu ajiibo wixii ay kaba doonayeen tan shardigii unbuu dhigtay jawaab maba dhigan marka waxaana lafdigu yahay ida stashfaca hadday shafaaco dalbaan oo almushrikuuna gaaladii bilmuslimiina muslimiintii ayay dee u yimaadeen iyagoo iyaguna abaar iyo dhib sheeganaya shafaac ahaan iyo erge ahaan bay ugu yimaadeen iyagoo adigu qaradkoodu yahay in loo duceeyo cinda alqaxdi ama imaamkiiba marka qaxdi jiro maxaa arrintu noqon jawaabtii iyada halkan jawaab muu dhigan xadiidka uu soo aroorin doonana waa xadiid aynu hore u soo maray oo xadiidkii ibnu mascuud buu soo aroorin doonaa bal markaa kolleyna malaha ixtimaalaadka jira inuu celin karo oo dee kolley hadduu isagu markii horeba ahaa saa rasuulka ilaah yeelay habaarkii iyo waxyaalahaas iyo say u jilcaan oo markaa u soo dabcaanna arrintu ay ahayd boy waxaan looba tiirinayo jaanibkaas dee waaba diidi karaa ee u celin karaa haddii jaanib kale rajo iyo waxyaalo jiraana waaba kaba aqbali karaa marka ixtimaalaadkaa ku sugan en tii hore kuba sugnayn ee weli lam yaruddahum ayaanu imika halkan jawaabtii aanu uba soo dhiganay bal xadiidkaan gaadhayna inuu xadiidku halkan tarjamada iyo xadiidka calaaqada ka dhexaysa si aan u eegno xadaثna mxamed ibnu kahiiri can sufyaana qaala xadaثna mansuur walacmashu can abi duxaa can masruuqin qaala anahu qaal kolley rijaashu waa rijaashii kitaabkaba kusoo noqnoqonayay sufyaankuna waa sufyaanu thawri mansuur iyo acmashna maanta way siman yihiin saa daraaddeed baa afar taabici baa sanadkii wada galay walow dee dabaqaadka marka la eegiyo dadka wax kala warinaya saddex ay noqonayaan mansuur iyo acmash way siman yihiin labadooduba waa laba taabici oo yaryar abuduxaana waa taabici masruuqna waa taabici wuxuu ihi markaa masruuq qaala ataytu waxaan u imi ibna mascuudin cabdillaahi ibni mascuud baan u imi faqaala wuxuu yidhi ina qurayshan qurayshi abda-uu way dib dhaceenoo can ilislaami islaamnimadkii dee waa kuwii aqbali waayey laba colooyay bal markii rasuulka ilaahiyo muslimiintu ay kaba soo hijroodeen aan kagaba hadhinee ka daba yimi haddana dagaal iyagoo ku soo qaadaya haddaba islaamkii bay ka dib dhaceen fadacaa calayhim annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa habaaray iyagiibuu habaaray dee waxaanu ku habaaray waa ti aynu soo marro allahuma sabcan ka sabci yuusufa waa ti aynu hayd rasuulka ilaahay ducadiisaasi fa akhadathum waxa qabatay oo asiibtay sanatun abaar xataa halakuu fiiha ilay halaagsameen oo macnaa dee waa markii abaartii raagtay xayawaankiibaa halaagsamay waa kuwa iyagiina dhibta gaadhay bakti iyo lafa iyo harga iyo inay wax ka dayeen ay cuneenba xataa halakuu fiiha wa akaluu ilaahay kaba cuneen almaytata baktigii iyo alcidaama lafihii oo dee bal lafo engegay oo wax laga gooyaaba aanay jirin dee ama har ridqeeno intay tumaan halkaa waxa kaba dayeene bal lafana way cuneen hargihiina way dee cuneenba harag isba engegan fa jaa-u abuu sufyaan abuu sufyaan baa u yimi faqaala wuxuu yihi yaa muxamedu muxamedow ji'ta waa timi ta'muru xaal aad amrayso bisilati araxim oo adigii amrayay in qaraabada la xidhiidhiyo wa ina qowmaka dee waa raximkaagii tolkaana hala kuway halaagsameen oo adigu waxaad timi ood la timiba dee naxariista ah ma dee qaraabadii in la xidhiidhiyo tolkaana way halaagsameen taas buu ku yidhi fadcullaahi ilaahay bari oo ilaahay inuu dee waabaa raximkaagii adigoo xidhiidhinaya ilaahay bariyo u ducey inuu dhibtan iyo jadbigan ka kor yeelo faqara rasuulka ilaahay baa wuxuu aqriyay salawaatu ama dee waxa weeye faqara'a daahirku waxaaba weeye ibnu mascuud oo xadiidka inoo warinayay qiraa'adu inay ahayd tan ah xadiidkuna qeyb baynu soo aragnay waana soo celcelin doonaa kolley tafsiir meelo kala duwan iyo meelo kaleba fartaqib yowma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin naa waxaad sugtaa maalintay samadu la imanayso qeyq cad qeyq sumacaadu ilaa kufrin haddana markii lagaba kor yeelay dee waxa weeyaane dhibtii iyo tii ee roobkii uba da-ay gaalnimadii unbay ku adkaysteen oo dee dib bay gaalnimadii uguba noqdeen fadalika qowluhu waa ibnu mascuud kalaamkii iyo tafsiirkii inay dhibka ay dee gaalnimadii kuba noqdeen oo ilaahay baaba yihi innakum caa'iduuna dee waa kuba laamaysaan cadaabkii haddii dee muddo yar lagaba faydo cadaab akhirana mid faydmay maaha arrinkii ibnu mascuud usoo qaatayna horeynuu soo maraye haddana inay ku noqdeen gaalnimadii oo markii dambe ciqaab kale ay kuba timi oo loo ciqaabay kufrigoodii dee markay ay islaami waayeene iimaan lagaba waayey halkii hore uun dib ugu laabmeen qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii weeye uu yihi yowma nabdishu lbadshata alkubraa kalley xadiidka bal waa ti aan lahayn sabab buu lahaa halkanna xataa intii hore aynu soo marray baa kaba dheerayd aada buu mukhtasar u yahay in masruuq markan uu yimiyana wuxuu u sheegay ibnu mascuud nin meel kuufa ka mida joogay oo dad wacdiyayay inuu ku yidhi qiiq baa iman doona qiyaamada horteedoo dadka muslimiinta iyada durayoo kale ayuu ku noqon doonaa taas isaguna arrinkaasuu diidanaa dukhaankan ku sugan suuratu maalan dukhaanna wuxuu ka dhigayay waxaa dee abaartan un kaba dhashay buu kaba dhigay wax tegayna waay tahay badshadan weyne ilahay yihi waxaan maalintaan qaban doono qabashada aada u adag ee culusbana dagaalkii beder markii iyaga sanaadiidoodii lagu laayey lagu laayay tiibuu kaba dhigay inay taasi tahay ciqaabtaas lisaamkiina iyaduna suurad kale kuba yimina waa kii aynu soo marray inuu iyadna beder kuba fasirayo oo uu leeyahy waxyaalahaasoo dhammi ibnu mascuud way wada tegeenba bal taasba weeye xadiidku marka haddana duruq kale iyo waxyaalo kale oo dee ziyaadadaa leh iyo bal xataa arrinka aan sheegayna iyo qisadan isagoo lahaa dee ninkii wax garanaya waxoogii ha yidhaaho wixii ha sheego laakiin waxaa kale yaanu iskuba kalifin waxaanu garanayna ilaah baa og haba yidhaaho bal umuuro waa riwaayaad dambeeya xadiidka riwaayaadkiisa imanka meesha waxaa jira weeye halkan ida stashfaca almushrikuuna bilmuslimiina cinda alqaxd taas bay ahayd xadiidkana maxaa inooguba yimi abuu sufyaan waa yimi wuxuu u yimina bal kolley malaa ishkaalaadka jira arrinkanima qabla alhijru ahaa mise bacda alhijru ahaayoo kale daahirka qaarkood riwaayaadka qaarkood daahirkiisu si wuxuu dee madiinaba uguba yimi iyadoo dee beder horteed maalinuu yimi aan la ogeynba taas baabay ahayd arrimaha qaarkood riwaayaadka qaarkoodna waxyaalahani dee hijrada horteed inay dhaceenoo weliba sad ibnu mascuud fasirayo oo aayaadkani markay taa kuba soo degeen badshadii weyneydna ay dee ay bal maalan ahaydba dee bedera oo kale ahayd inay dee umuuru qabla hijro ahaayeen bal umuurahaas kolley iyo kolley ishkaalaad meelayaal qaarkood jira waa wax dambeeye oo riwaayaadka kale ee dee kaba basisan kuba dambeeya yaana imaka halkan dee nooguma imaninbe arrinka meesha jira waxa weeye imaka halkan way yimaadeenoo waa kan yimi habaarkii rasuulka ilaahay habaaruu iyaga qaxdiga ku habaaray dabadeedna tan ayaabaa dhacday iyaguna waa kuwan u yimi iyagoo weydiisanaya inuu ilaahay taa kaba kor yeelo inuu taa ugu duceeyo rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu calayh dee waa ka aqbalayba markaa in xaggan wuxuu u jasmin waayeyna dee inay xadiidkan suurooyinkan ah idastashuca almushrikuuna bilmuslimiina cinda alqaxdi imika waxaa ah rasuulka ilaahay habaarkiisaa horreeyey oo bal haddii ay tahay taasi ay horreysay oo umuurtan looba tiirin karo waaba mid haddii arrinkii iyagii dee waa kuwan oo arrinkani wuu daciifiyey wuu jilciyey bal waxaana laba rajaynayay inay halkii hore kaba soo noqdaan oo ay iimaan laba yimaadaan bal haddii dee wax lagaba rajaynayana waaba suuro kale ayay noqonaysaa in oo arrinkani intuu dacfi iyo dhib kuba keenay la eegayo inay sooba dabcaan haddii aan dee axwaashaasi jirinna waxaa dhici karta jawaab kale inay yeelato marka waana umuuraha uuba jasmin waaye suuradda tarjamadan iyo xadiidku way kala caamsan yihiin oo tarjamada ayaa ka acamsan xadiidka xadiidku wax khaasu ahaa rasuulka ilaahay baa kuba habaaray markaa dabadeedna markii ay jilceen jilceen jilceen waa kuwan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh uba yimi marka xagga inuu ka aqbalayo oo kale suuradda rasuulka ilaahay waa kaba aqbalay dee rajo kalena waa jirtay sida tii hore oo kale ma laazim bay ku noqonaysaa hadday tan la yimaadaan mise lama imanayo laazim kuma noqonayso kolley taas xadiidka inoogumaba sugna ijaabadaas dee imaka ijaabo khaasa ay ahdo arrin gaara leh lafdiguna waa ka acabsaya isaguna saasuu uba jasmiye bal hadday dhacdo dee ay yimaadaanoo khaasatan rajana uu jiro in bal ama maslaxo la leeyahay dee waase waa wax laga aqbalayo haddii wax maslaxo loo arkayaa jirinna dee khiyaarkii waa iskaba jirta ama inaan lagaba aqbalin taas bay noqon ama xadiidka waxyaalaha kale inooguba iman doona in badan bay riwaayaadku dambeeyaan waxna waa waxaan soo aragnay bal ziyaada halkan inooguba suganayo inaan hore usoo aragno waaba tan qaala wuxuu yidhi bukhaari baa odhanaya wasaada wuxuu siyaadiyey asbaadun asbaad can mansuurin mansuur isagoo ka warinaya fadacaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam fasuqu lqaysa asbaadku waa nin asbaad kolley ibnu nasir la yidhaha siduu sheekhu raajix yeelayo asbaad ibnu moxamed maaho isaguba dikriisna kitaabka kuba leh asbaad ibnu nasrigana waa nin bal matalan sidiisa saduuq u ah laakiin ay yidhaahaan akhdaadiisu way badantahe bukhaari riwaaya ma jirto mawsuulah ee waa tacliiqan tacliiq buu bukhaari kuba leeyahay laakiin rijaashiisii dee uu isagu wax ka warin jiray axaadiida mawsuulka uu ka warin jiray kuwaa kumaba jiro asxaabu sunan ilarbac iyo muslimna riwaayo waa ku leeyahay bal kaasba weeye haddaba isaga ayuu leeyahay bukhaarina lamuu kulmin waa dadkii kaba horreeyo waa ninkan mansuur ka warinaya markii horena waxaan soo aragnay sufyaan thawri waana dabaqadaa sufyaan dabaqadii ka yar dambaysay sufyaan ibnu cunaynayibay isla dabaqa yihiin ayaa muxuu ziyaadiyey halkan isagoo riwaayadan sufyaan mansuur ka wariyey maaha waa mansuur gaar ahaan waana sanadkiisii ahayd can abiduxa can masruuqin fadacaa rasuulu llaahi sala allahu calay waslem markii abuu sufyaan san u yimi ee uu arrinkan weydiistay ayuu rasuulkii ilaahay ilaahay baryey fasuqu lgaysa waa la waraabiyo roobkii uu daay fa adbaqat calayhim waxay haysay oo samadii ay dabooshay weeyaanoo roobkii uu daayay u sabcan toddoba washaka naasu dadkiina waxay haddana ka cawdeen karat almadari roob badnidii faqaala wuxuu ihi allahuma xawaalayna walaa calayna de haddii ay ahayd qurayshi iyo halkaas ciddii bal roobka uba daay de malaa roobkiibaa caam noqday oo dee madiinana intaas hayay haddaan waaqacadii waaqaco kalean kaba dhigaynaa taa nin muslim ahaa oo masjidkii soo galay iyadoo la khudbaynaya rasuulka ilaahay ducadii weydiiso markiiba waa kaa duceeyey ee imaka tani waa xaalo kale iyo suuro kale waa arrinkan ah toddobuu hayo haddana waxa laga cawdayba in marka la eega roobka badnidiisii ayaa nooc yar ishkaal oo xadiidka kuba suganba ah ood muddo labadii qiso inay jaanibkan iskaga mid yihiin in dee qisaduna way ka duwantahay qisadaa hore waa qiso kale dee roobkii haddii la idhaha caam buu ahaayo makiyo madiinaba waa gaadhay iyada waa mid oo arrinkii aan idhaha bacdalhijra haddii arrintu ay noqoto hijradii horteedba weeye xadiidka daahirkiisana barhkood riwaayaadku waa waxay faa'iideynayaan intii maka la joogayna way ahayd roobkiibaa markaa qaadi waayo markaasay haddana cawdeen oo rasuulka ilaahay tan yidhio tanna way ka dhacday tanna way kaba dhacday oo markaa taasi ay noqon karto wakhtigay tan la yimaadeen haddii abuaalib nool iyo markii uu dee balbeydkiisaa siiyo oo abyadosasqalqabaam iyo arrintan oo kale iyo uu ishaarayey bal taasna waa wej kale oo laba yidhaaho ee laakiin aad bay labadii arrimood isu shambahayaan haddii aan nidhaahno makay ahaydna waxay noqonaysaa arrintani arrin hore u dhacday tan madiinana ay kaba dambaysay fa qaala wuxuu uhi allahuma xawaalayna walaa calayna fanxadarat way dhaadhacday asaxaabatu can raasi halkii madaxiisa ahayd waa intii dushooda ahayd fasuqu nnaasu dadkii waa la waraabiyey xowlahum iyaga hareerahooda ahaa iyagiina roobkii uu kaba qaaday fasuqu nnaasu kolley malaa ruwaadda bukhaari dhammaansan bay wada yimaadeen waana luqadii luqatu akaluun ilbaraaqiisu la odhanaye dee fasuqiya naasu bay ahaan layd iyadoo annaasu faacilkii yahay haddana wowdan dee damiirkee yimaada waa luqadaas adigu markaa reero gaaro carbeed qolo banilxaaris la odhan jiray ay luqadeeda tahay kolley waxyaala horena kitaabka waan kuba soo maray ee ruwaadda bukhaari dhammaantan baa kuba sugan riwaayaadkooda fasuquu annaasu laakiin waa luqadaasba weeye macnuhuna waa daahir bal arrinka jira ee kolley xadiidka yara inoogaba sugan ziyaadadani waa tacliiq baan leenahay xadiidkii hore mawsuulkaa ziyaadadani lama socoto riwaayadeennii horena inoolomay socon riwaayada inoo dambaysana riwaayaadka iman doonana inoolama socoto oo dee markii rasuulka ilahi yihi reer mudar ilaahay u weydiiyey inuu bal soo waraabiyo bal markii dambe duceeba ee laakiin arrinkan ah qisadii kale in aynu xadiidkii anase iskuba shabahayso kolley waxa weeyaan riwaayaadka kalena inooguma sugna aimada qaarkoodna waa imaamkii dimyaada iyo ee waxyaalaha kaba dhacay waxaa kaba mida iyagoo imaka halkan ziyaadadan iyo tan eegayana qisada kale inay kuba sugnaatay kaba dhigay si wax asbaad xadiid xadiid uu kaba galay oo taasoo kale iyo tani walow xaafid ibnu xajar halkan duruq iyo riwaayaad uu wado oo uu leeyahy wax cad taas maahee laba xaalo in kuba kala fasirno ayuunbaaba daahir noqonaysa bal muhimku waxa weeyaan tanna hadday noo sugnaatay intan tacliiqii waa aclaamtii nubuwad iyo mucjisaadkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh gaaladuna kolley ammaanadiisa iyo bal inuu rasuul yahay way aqoonsanaayeen khaasatan qurayshiye laakiin dee xasad iyo maysaynu raac iyo taas bay arrintoodu ahayde inuu rur sheegayo kolley waa waxay garanayeen oo waa kuwan dee xaaladanba ulaba yimi bal taas bay tahay xagga shafaacadiina dee haddii bal ay maslaxa kuma sugantahy waa laga yeelaya waa laga aqbalin baan lena baabu ducaa idaa kahura almadaru xawaalayna walaa calayna waa xadiidkii anas inagu soo noqnoqday xalayto ayuu riwaayo kale imika halkan keenaya kolleyna intan waa macnahan soo ogaanay waan laqbaynaynaa uun dee xalayba waa kii dhowr baaboo isku xigay aynu ku soo aragnee xadaanaa markaa wuxuu u baabaysan yahay ducadii la ducaysanayay haddii roob kuba bato oo roobkii uu qaadi waayo darar iyo dhib lagaba baqdo in lagu ducaysto laba yidhaaho allahuma xawaalayna walaa calayna taas ayuu baabkeeniyay waa mashruuciyada taasi ay wax jidaysanba tahay marka dhibaato iyo darar laga baqanayo xadaثna mxamed بn abi bakri qaala xadaثna muctamiru can cubaydاllahi can haabiti can anasi qaala anahu qaal kolley moxamed ibn abi bakrin اlmuqadami horaynu usoo maray sheekha bukhaari waana nin hiqo caashiro kaba mida muctamaro wayna sulaymaan cubaydllahina wayna cumar wuxuu yihi anas ibn malik qaala kaana nabiyu salى اllahu alayh waslm rasuulka ilaahi wuxuu aha yakhdubu ywma jumcati maalin jumcuu khudbaynayay faqaama الnaasu dadkii baa kacay oo fasaxu waa lafti aynaan soo arag waxaa meeshii aynu soo arkaynay nin baa kacay oo yidhi halakat ilamwaalu ama dee mawaashi iyo cibaaraadkii uu kaba cabiray ee ilaahay noo barya rasuulka ilaahina yihi allahuma asqina taas baynu soo aragno imaka dadkii baaba kacay oo qayliyo dhawaaqay oo yidhi yaa rasuulallaahi qaxada almadaru ama quxida almadaru waxmarat shajar waa riwaayadan haabit bay nooguma timi waa dariiqan haabit uu anas kaba warinayo dariiqa hore dariiqii shariik iyo qolooyin kale ayaynu kuba soo maray bal siu ay kuba jamciyaanna kolley halkan imika uma sharxanay laakiin markii hore xadiidka uu sharxayo dariiqii uguma badnaa ayuu bal maalan kolley xadiidkanoo soo qaatay xaafid ibnu xajare waaba dee iyagoo markuu ninkani hadlay dadka ay xoogeeyeen qowlkiisii un oo markii ninkani hadlay ninkaa keliyu soo galay iyagoo dadkiina ee dhibtii way wada haysatay iyaguna cabashadoodii muujiyey xoogeyn ay ninkan qowlkiisa xoogeynayaan taasunbayba ku xambaaraanaysaa faqaale waxay dhahan yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow rasuulkii ilaahayow qaxada bimacnaa inxabasa almadaru weeye haddii quxida almadaru la yidhaahna bal waa malaa lagu dabdiyey waxmarat ishajaru dhirtina way casaato geedkii markuu engega caleentii ay qallasho markaa hore de ayay midabkanba yeelatay waana daateenba wahalakat ilbahaymu bahaymtina way halaagsantay fadcullaaha ilaahay bari yasqiina fahuwa yasqiina faqaala allahuma asqina maratayni waymullaahi ilaah baan ku dhaartay ee maa nara maanaan arkayn kolley waa laftii alfaadan qasamka kaba mid ah macnuhuna barhkood ay idhaahan ilaahay xaqiisiiyo taasoo adigu waa lafdi qasam oo waa dhaarasho ilaahay laguma dhaaranayo kolley luqaad dhowrana way sheegaan iyadoo hamsada hamsatu was laga dhigay iyadoo hamsatu qadci laga dhigaye bal umuuro laakiin meel kale ayuu kuba keenayaayoo dee taas bay markaas kalaamkeedna uu dambayn doonaa ee uu dhaaranayn waa halkii aan ku soo aragnayn walaa wallaahi ama falaa wallaahi dee alfaadaha aan soo marray anas dhaaranayay ma naraa ujeedadu ujeedadiisuna ay ahayd un wax calaamo la yidhaaho inuun waxay leeyihiin ishaarooyin roob may jirin aslan markaas ma naraa fi samaa'i khasacatan min saxaabin fa nasha-at waxaa kacday oo bal maalan saxaabatun saxaabo ayuunbaa min waraa'i salcin ayay kaba muuqatay waa kii samada bartanka ee timay markii dambena way weynaatayoo dhinac kaste ayay u baahdayba waa amdarat way daaday wanasala can ilmimbari rasuulka ilaahay mimbarkiibuu kaba soo dhaadhacay roobkuna uu ku soo gaadhay isagoo weli mimbarkii ku taagan fa sallaa dadkiibuu salaadii jumcada tukiyey falama insarafa markuu salaadii ka baxay lam tasal kamay suulin samadu amar cirki iyo dee saxaabkii tumdiru inay da-ayso ila aljumucati alatii taliiha laha jumcadii taa ku xigtay laga gaadhayo falama qaama nabiyu sala allahu calayh wasalam yakhdubu saxuu ileyh kolley xadiidkii kale waa taa aynu soo marnay waa xadiid keliya uun waa riwaayaadkii inuu ninkacay dee taas baana asal ah tanna waa ta'yiidkaa dadku ay arrinkii kuba ayiidayeen unbaabay ku xambaaran tahay oo wuxuu yidhi tahadamat ilbuyuutu ayay yidhaaheen wanqadacat isubuul fadcullaaha yaxbisuhaa canna fahuwa yaxbisuhaa canna dee si uu nooga joojiyo ilaahay noo bari fatabasama nabiyu sala allahu calayh wasalam dee maalintan maalinteedii waa kuwa baahi badan oo roob loo qabo xoolihii inay halaagsameen oo dhulkiina aan laba dariiqyada egoan lahaa iminkana roobkii baa lagaba cabanaya waa kaa intaasay isuba jiraanoo sabde ixtimaalka yar ee dadku iyo inaanay waxyaalo qaadi karayn badanba tanna waaba tan oo tan baa rasuulka ilaahay tabasumkiisii keentayoo durbaba waa kuwa iyagii kuba yimi naxariistay aada iyo aada uguba baahnaayeen iyaga iyo dhulka iyo wax kasta iyo xoolaba ay u baahnaayeen ayaa haddana maanta laga cawday badnideedii oo dee malalbaa yimi iyo durbaba tii baa rasuulka ilaahay muusoodkiisan keentay uma qaala wuxuu yidhi allahuma xawaalayna walaa calayna fakushidat ilmadiinatu kolley say culimmadu kuba dabdiyeen ama emadii kitaabka sharaxday waa taa ficilka in majul loo bineeyo waayo aniga xarako kale ay xarakaysan tahay si wuxuu musamo yahay fakushidat macnaha waxa weeyaan waa kushifat ilmadiina madiina kashtigu asal kore sane faraga laga saaray iyo wax dee la suuliyaba weeye macnuhu waa daruurtiiyo wixiibaa dusheedii laga fayday weeyaanoo kushifat ilmadiinatu waana jirtaa in kashadad ruwaadda intooda badani inay halkanba ahaydoo iyadu taas infacalo dee waa taas iyada waa macno daahira weeye oo way faydantay una ujeeddada dusheedii oo dhan baa qaawanaatay oo daruur bay kaba madhnaatay fa jacalat waxay bilowday waa dee saxaabkii iyo roobkii oo tumdiru inay da-ayso xowlahaa madiine hareeraheeda walaa tumdiru bilmadiinati qadratan madiine markay noqoto dhibici kumay dhacahayn dushiba waa taa madhan cadcaddu markay halkaa ku sugantayna laba arkayo ay muuqanayso wax dhibica maaha inuu roobkii khafiifay un madiina ee uu ka joogsaday tamaaman buu ugama joogsaday oo dhibic yaroo ku dhacaysay madiine may jirin fa nadartu waan eegay ila lmadiinati madiine ayaan eegay xagguu eegaya waa ajwaadeedii ufuqeedii fa waynahaa waxaabaan arkay oo dee ay noqotay iyadii oo la fii mithli likliili ikliilka ama taajka oo kale ah iyadoo macnuu waa maxay intii ku beegnayd oo dhan markay daruurtii kaba tagtay laakiin hareeraheedii oo dhanna daruurtii ay saysato roobkiina kaba da-ayo ikliilna waa waxaan sida taajka oo kale madaxa laba gashaday ay qurxin jireen ee boqorro iyo waxyaale ay qaadan jireen waa waxaa wax xaadaynaya wax kuba wareegsan daruurtii madiine way ku wareegsanayd laakiin intii karkeedu way bannaanayd taas baan arkay iyadoo saasoo kalea ikliil oo kale ahoo macnaa hareeraheedii oo dhan roobkii waa ka da-ayaa daruurtiina way buuxdaa intii iyada ku toosnaydna bal waxa markaasa maxay noqotay sida waxaa madaxa xaadeeyey oo kale ayay daruurtii kuba noqotay madiine markaa taas baan arkay buu ihi xadiidka waynu soo maray dee arrinkuna waa inoogu sugayay tarjamada oo ah haddii roobkii dee uu bato oo dhibtiisii lagaba baqanayo ducadii rasuulka ilaahay kuma duceeyey maxay yidhi allahuma xawaalayna walaa calaynayo arrinku muu noqon roobkii ilaahu naga wada jooji oo saas eh waa intii iyo wixii darar kaba imanayay sida magaalooyinkii oo kale oo ilaahay ka joojiyo laakiin meelihii kale laguma intifaacaye boorihii iyo dhulkii kale daaqsinta ayaa waxaa roobkii uu kuba sii socdo nafcigiisa iyo waxtarka uu leeyahay daraaddeed oo macnuu waa intii dararka ahayd ayuunbuu weydiistay ilaahay kuna duceeyey in ilaahay ka kor yeelo dararkiisii si looga badbaado nafcigna baaqi u noqdo baabuducaai filisisqaai qaaiman adaakani baabuducaai ducadii baabkeedii weeye filisisqaai markay roobdoonta noqoto ducadii uu ducaynayey qaa'iman xaliya isagoo taagan isagoo taagan uu ducaynayayoo dee kol haddii salaadiiba markaasayn khudbad ay jirto khudbaddaa dhexdeediina laguma ducaynayo ducadii taagan khudbadii taagni baa lagu aqriyayay markaa ducadii oo weliba maqsuudka weyna maanta istisqaana dee taagnidii bay kuba dhacaysaa haddaba bal wixii inoo daliilka uu ahaa ina tusayey in cinda alistisqaa waxa weeyaan iyadoo uu taagan yahay khadiibkii ama imaamkii uu ducaynayo taas buu baabkeedii yahay wa qaala lana abu nucaymin can zuhayrin can abi isxaaqa kharaja cabdullaahi bnu yaziid alansaariyu wa kharaja macahu lbaraau bnu caazibin wazayd bnu arqama radia allahu canhum fastasqaa bal qaala lana abu nucaymin buu sheekhu kaba cabiray kollay kitaabka dee meelo kala duwan bay dhacdaa cibaaradan waa sheekhiisii bal dee xadiidka casharka caawana waa inoogu sugan yahay isagoo xadaana abu nucaym leh laakiin tan buu kaba cabiray maanta halkan horena waa ta inooguba soo maray waxaanay aimada qaarkood yidhaahaan qaala lanaa iyo xadaanaa iyagoo ku kala farqinaya ee majlis cilmi oo kale oo uu ruuxii kuba talagalo loo diyaar yahay oo dee ama asalkiisiibuu haystaa ama dee muraajacadiibaa jirta wixii lagu kala maqlayna xadaanaa baa la odhanayaa laakiin hadday arrintu mudaaka meel laku kulmay uun dersi lagu talagalay may jirin waa laysu yimi dee dadka ahlucilmiga marka ay kulmaanna cilmigiibaa wax layska weydiinayaa markaasbaa majliskaa mudaakara waa majliska ay mudaakarada yidhaahaan ayaaba dee shaksi ama dadkii kaba mid aha uu xadiid sheegay marka wixii majliskaa lagaga maqlo ama mudaakaro laguba maqlo tan waxay ku kala duwantahay tan ihtimaam iyo cinaaya jirta iyo lafdigii lasoo dabdiyo lasoo hubsaday oo kale kanise kulan la kulmay uun dee ruuxii uu soo qaadaya masale uu soo qaatay ama baab laga wada hadlaya axaadiistiisii ahayd oo dhici karta inaanu asalkiisii dib ugu laabmin dhici karta inaanu lafdigiisii dabdin markaa uu soo naqlinayo mudaakarada waxaa lagu maqlaa way ka daciifsan tahay wixii majlis cilmi iyo darsi lagu taglagala laguba maqlay markaa nooc yar wahan ama nooc yar ayaa jira halkan oo kale dabacsanaan saa daraaddeed bay aimada qaarkood halkan yidhaahaan wixii bal markaa mudaakaro sheekhii lagaga maqlay waaba sheekhiisii laakiin mudaakaro lagagaba maqlay ayaa dee si loo ogaado maqaamkeedu kii kale inaanu laba sinayn baa qaala lana laba yidhaahaan waa mid ay yidhaahaan xaafnu xajar kolley istiqrigiisa iyo tatabuciisa wuxuu leeyahay arrinku taasun kuma koobna mudaakaro majliskeedun kuma koobna wuxuu isagu isticmaalaa tan oo kale laba arrimood buu sheegaa mid weeyaan hadduu waxaanu lagu soo noqonayaa uu mowquuf daahirkiisu yahay ama mowquuf yahay waa uu isticmaalaa si uu axaadiistiisii marfuucayd ugaba duwo bal taas waa uu isticmaalaa arrinta kale ah taasa waa markay sanadkan uu waxa lagu warinayo barhkood ay kuba sugan yihiin aan dee shardigiisii buuxin oo kale sida dee duruqdaa u suubata mutaabacaadka iyo umuuraha caynkaasa uba suubata taasoo kalena waxa weeyaan uu isticmaalaa sidee markaa xadaana ay u noqoto wixii kitaabka loo dejiyey ee axaadiidiisii intay marfuuca ahayd dee shuruuddiisiina dhammaysatay usuushiisa ahayd ay arrintaasi khaas ugu noqoto bartanna u isticmaala marka haddaan kan eegno xadiidka uu inoo soo wadaa waa xadiid mawquufa mawquufa weeye saxaabi laba yimi oo bal markaa iyadoo la odhanba waa majlis mudaakaro arrintan waxaa daahirkiisu waqfiga yahay waabuu isticmaalaayo suuradani tan baabay dee mithaali u noqonaysaa taasi iyadu waa midoo xagga sanadka zuhayrkuna waa zuhayr ibnu mucaayo abi isxaaqna waa abi isxaaq asabiici wuxuu yihi marka abu isxaaq asabiici baa hadalka watee kharaja waxaa baxay cabdullaahi bnu yaziid alansaariy waa saxaabi yar oo asxaabtii rasuulka ilaahay kala mid oo ansaar ah reer bani khadmi aha kaasba weeye ayaa baxay kollay horena waxaan filayaa inaynu meelo uguba soo aragnay isagoo bara ibnu caasim xataa kaba warinayoo kale in aynu hore u soo marnay taas bay ahayd wakharaja waxa baxayna macahu maciisa kollay kuufaa la joogaaye albaraau bnu caasibin iyo wasayd bnu arqama labada saxaabi oo labaduba ansaar ah ayaa iyaguna baxay oo raacay kollay bixitaankooda ay baxeen wuxuu ahaa cabdullaahi bnu yaziid markaa magaalada kuufa isagaa amiirkeeda ahaa amiir buu kaba ahaa waxaana uu halkan dee sharaxay uguba sugan sanadii afar iyo lixdankii bay ahayd taas waa sanadaa uu dhiman doonana yaziid ibnu mucaawiya mee intuu dhintayba malaha waqtigaas ibnu zubayr baa markaa la wareegay dee waqtigaa yaziid uu dhintay kolley ciraaq oo dhan iyo dee xijaaj oo dhan iyo madigu dee manaadiq shaasica ayaa isaga la mubaayacootay oo bal matalan taas bay ahaydba ona markii yaziid dhintay ama mucaawiya adigu yaziid dhintay uun mucaawiya labaade wax saase ma jooginba haddaba markaa isagu amiir bu ah waxaana weeye waa intaanu qabsan ninkii mukhtar ibn la odhanayey intaanu qabsan kuufo lama wareegin kolley mukhtaarkaasna dee waa nin markii dambeba aduu kolley dee meesha waa qabsaday daahirkiisa markii hore si wuxuu u nusraynaya aalubeytkii oo waxalla wixii ciidankii xuseen loo saareeye xuseen dilkiisa qayb kama aha bal wixii joogay ee berigaa la garanay oo dhan waa la tatabuce waa dee waa wadalaayamala dadkaas markii dambe adigu waa kii haddana dib isagii looga qaaday muscab ibnu zubayr markii uu yimi lagaba qaaday waa nin markii dambena sheeganaya dee beenaalo ahaayo in waxyu uba imanaya ama jibriil uma imanaya sheeganaya haddaba intaan ninkaasi qabsan bay ahayd bal waqtigaas labadan saxaabiye kalena way joogaan haddaba dhulka abaar intuu noqday ayaa maxay u baxeen dee musallihii bay u baxeen si uu istisqaha u laba yimaado mala cabdillahi ibnu zubayrna waaba soo amray marka uu baxay fasasqa macnaa dee waa istisqihii buu laba yimi ilaahay buu baryay roobdoontii buu adigu la yimi salaadeedii tukaday istisqihii waaba tane faqaama waa istaagay bihim waa binaas isagoo dee dadkii dee ay dadkii tukinayaba markii dambe uu hadlayeyna calaa rijlayhi labadiisii lugood buu isku taagay calaa hayri mimbarin dee meel saxraa loo baxay meel bannaan baa loo baxay iyadoo wax mimbaro uu ku taagan yahay aanu jirin fastakfara dembi dhaaf buu ilaahay weydiistay oo dee waxani waxay kuba yimaadeen dembigii dadku ay galeen be waa toobad la toobad keeniyo ilaahay dembi dhaaf la weydiisanayo uma sallaa ragcatayni wuxuu tukaday oo uu dadkii tukiyay laba ragcadood markaa daahirkuna siina khudbadda iyo istikfaartan ii horeysay weeyo salaadu ay dambaysay kolle masaladaasna hore inuu soo yarmarnay laba ragcadood oo ayuu tukaday iyo jarow xaal uu la jahrayo bilqiraati qiraa'adina sare u qaaday taa cunwaan buu inoogu keeni doonaa tarjamo labada ragcadood iyo qiraa'adoo lala jahro walam yu-adin walam yuqim aadaanna ma jirinoo mu aadaamin salaadaas mana aqiimin taas bayd marka maxalushaahidkii maxay tahay imanka dee waa kan oo waa taagnaa wax mimbaroo markaa meesha la geeyena mabay jirin bal matalan taagni rasuulka ilaahina salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dee xadiid kaleu inoo soo wadaaye dee waa sidii uu kuba duceeyey kuna khudbeeyey bal matalan taas bay ahaydba rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee imanka wuxuu sii horreysiiyey bal ficilkan ninkan saxaabiga ayuu sii horreysiiyey iyadoo bal matalan daahirkiisna uu yahay imanka salaadii inay dambaysoy kaba dambaysay istikfaartan khudbadii kaba mid ahayd ay ka dambaysay qaal abuu isxaaqa wuxuu uhi waraa wuu arkay cabdullaahi bnu yaziida annabiya sala allahu caleyh wasalam waa cabdullaahi bnu yaziid rasuulka ilaahay waa nin arkay dee saxaabi yar buu ahaa waa saxaabi uu arkay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tan abuu isxaaq baa leh inuu suxba uu dee saxaabi yahay buu sugayaayo haddii ama uu arko ama uu wax kaba wariyo lafdiga alfaada qaarkoodna warra waabaa meesha dhacday ee waxa ay tahay de waa suxbadiisa waa macnaha wuxuu ku caddaynaya inuu saxaabi yahay buu inooguba caddaynaya alxadiid labaad waaba kan xadaثna abulymani qaal akhbarana shucayb can الzuhriy qaala xadaثanii cabaad bnu tamiimina ana camahu waa xadiidkii aynu marar soo maray iminkana ilaa dhowr baab xadiidkan mooyaan baabkan uu kuba jiraaye abwaab isaga u gaarooshana ayaa israaci doonta oo xadiidkan uu kolba dee tarjamo u dhigan doono waa xadiidkan iyadoo dee aynu bilowgiiba uu inoogu soo bilaabay markay noqotay istisqa xadiidkii ugu horreeyeyna uu ahaa wuxuu yihi markaa cabaad ibnu tamiim ana camahu adeerkii wa kaana wuxuu aha min asxaabi nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilahi asxaabtiisuu kaba mid ahaaye akhbarahu waa u waramay cabaad buu u waramaya oo wuxuu ugu waramay adeerkiina waa cabdullahi bnu zayd ibnu caasim saynu hore usoo ogaanay ana nabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulku kharaja inuu baxay binnaasi dadkiibuu la baxay dabaddaa loo baxayaa waa musalihiiyo taas xataa imaam shaafici oo ciidda yidhaaha dee masjidku hadduu dadka qaadayo waxba lama baxayo masjidkaa la yskaga tukanayo kole aduu weynuu dadka qaadayo oo kale halkan waxa weeyaan iyadoo dee cid kastaaba inay timaado ay tahay bal markan iyada waxa weeyaan waa yidhaahaa in dee loo baxo saxriha ama meeshii dee meel bannaan un la ysugu tago waayo dadki intii hore aad bay ugaba badnaanayaanoo halkan ma yidhaaho sidaa uu ciidda yidhi ma yidhaaho waana qowl wifaaqooda ah dee waana tarjamo inoogu keeni doona faqaama uu istaagay rasuulkii ilaahay fadaca allaha qaa'iman waa halkan maxalu shaahidku ilaahay buu baryay xaliga isagoo taagan ee khudbadda dhexdeedii baanay ducadani ahayd uma tawajaha wuxuu u jeestay qibala alqiblati xaggii qiblada waxawala waanu bedelay ridaahu go-iisiina waa wareejiy u bedelay fa usquu markaasna ilaahay subxaanahu watacaala roobkii uu shubayoo waa la waraabiyey bal si aan sheegaya xadiidka wuu inoo soo celcelin doonaa daahirka xadiidkuna waxa weeyaan faqaama fadaca allaha qaa'iman uma tawajaha kolley alfaadiha xagga salaadu kan weynoo dambeeyaana kaa hore ayay inay dee salaadu dambaysa ay tahay aimada khilaafkoodiina waa taa aan kuba aynu soo sheegnay waxaana halkanu sheekhu raximah llahu tacaala kaba soo noqonlayaa dee aimo iyagu yihi khilaafkaasi waa filistixbaabna ilaa filjawaas macnaa labada xaalaba way banaantahe khilaafkooda iyo keebaa mudan dee waa xagga istixbaabka uun wax kale maaha aadaan iyo iqaamana sida xadiidka inooguba sugan asalna maba jirto oo waxa weeyaan dee bal waxa ay tahay uun waa waxay iskuba waafaqsan yihin taas ay markaa isku waafaqsan yihin xadiidkeenna waa kan inoo socon doona sidaa daraaddeed inaan maxalu shaahidka egna mooyaane uma baahnin de kolba ku celcelinoon haddana mid kasta kuba joogsano baabljahri bilqiraa'ati jahrigii qiraa'ada lala jahriyay filistisqaai baabkiisii wey oo macnaa waxa weeye in qiraa'ada sare loo qaadayo waana salaad hadda maalin la tukanayo qiraa'adii sare loo qaadayo taas mashruuciyadeedii buu baabkeedii yahay xadaana abu nucaym waa abu nucaymkii markii dhaweyd uu lahaa waqaala lana abu nucaym xadaana bnu abi di'bin can izuriya can cabaad bni tamiimin can camihi qaala anahu qaal kharaja الnabiyu salى اllahu عalيyh wasalam yastasqi fatawajaha ilى اlqiblati yadcuu bal riwaayadii marka dhaweydaan soo maray ee zuhri u dariiqiisaayde laakiin shucayb uu kaba warinaya iminka ibnu abi di'baa kaba warinaye waxaa lafdi baa dhacaya fadaca allaha qaa'ima uma oo inuu markii hore ilaahay isagoo taagan baryay dabadeed eg waa ducadii dabadeed inuu qibladii u jeestay horena waxaan ugu soo celcelinaynay markaa ducada uu ducaynayo ayuu khadiibku ama ciddii dadka tukinaysay ayuu qibladii u jeedsanayaa dee waana khudbooyinka kalena way kaga duwantahay bal laftigana kolley dee waa macnihii taa hore halkaasaa daahirku moodaa si wuxuu ducadii dabadeed uu jeestay ee waa markii uu ducada dee doonay un weeye inuu duceeyo ayuu jeestay halkan maxaa inoogu sugan fatawajaha ila alqiblati yadcuu jeedsigiisaasi waxaa la ducaa intii hore mawciday ahayd intuu dadka waaninayay wuxuu sheegayay xaggooda u soo jeeday laakiin markii ay ducadu noqoto maanta maqsuudka weynaa qibladii buu jeestay oo laftigaasi walow aynu soo maray uu daahirkiisu ah si wax in ducada dabadeed jeedsigiisu ah waa mee waxaa la ducaa bay ahayd sida riwaayaadka kale oo dhamna inoogu wada suganoo fatawajaha ila alqiblati yadcuu marka khudbadda jumcada oo kale iyo dee khudbooyinka kale taciidda oo kale iyo haddii marka la ducaynayo qiblada looma jeesto halkanse waa loo jeestaayo kolley farqi yaroo uu muujiyo ama farqi dee yaanu odhan ninba uu yarye bal la odhan karo waa waxa loo kala duwo ibnu rajab ku sugan ibnu rajabna kolley axaadiida badankeedu malaa kan casharkeennu baabu kaba bilaabme marka baabkii hore dhammaaday inta hore o dhammi way maqanto kitaabka haddee naaqisa axaadiidta dhanba imaka halkan oo dhowr iyo toban xadiidha ka baxsan inahan laakiin way kuba sugan tahay dee inahaasna isagii waa sharxo hadalkii kuba sugnaa kolkol buu i xaalaynaya laakiin waan lahaynbao kitaabka xataa waxaan laga hayay ayaan kolkol abwaabta qaar ay wax kaba maqan yihiin ayaa muxuu idhahaa jumcada oo kale waxa dee asalka ama maqsuudka weyne yahay mawcidadan weeye waanidan dadka la waaninaye wax loo sheegaye wax la faraye wax loo diidayo ducadu waa shay tabacuun oo ducadan markaas dee shaaficiyadna oo kan khudbada labaad bay dhaah ee waa shay tabaca maqsuud maaha ama iyada markay sasqa noqoto maqsuudka weyne waa baryadan sasqaa lagu jiraa ilaah baa wax la weydiisanaya markaa maqsuudka u weyn baaba ah khudbadan waxa weeyaan ah ducada la ducaynaysaa daraaddeed baaba riwaayaadka qaarkood ducawn ay uba timi oo lafti khudbaba aanay iman markaa tan markii maqsuudkii noqotay duco xaggii khushuucdii iyo xuduurkii iyo waxyaalahaasna malaa qibladoo loo jeestaa ay kaga dhowdahay dee iyadoo dadkii la eegayo oo dhici karto iliis iyo waxyaalahan dadkan dee ay bal maalan ay xaggooda uga soo jeedaan tan bay noqotay inay maqsuudkii weynaaba ahaa khudbadanba in la duceeyo in qiblada loo jeesto ama jumcada oo kale iyo ciidiyo waa waxaan kale laysu sheegaya maqsuudku yahay ama ducadu iyada waa tabacun waa shay adugu aan maqsuudkii asalka ahayn maqsuudku waa khudbo waa mawcido waa dadka wuxuu sheegeed ee ducadu waa wax yaroo lagu khatimayo ama tabacuna saas baa adigu dee labada xaalaba la odhan karaa waa yar munaasabo ama xikmad lagu kala farqinayo tan waxay u noqotay in qiblada loo jeesto cinda ducaa iyadoo hadda dadka ay la socdaanoo dadkii gacmahooda ay sare u qaadayaan ducadan gaarka ah oo ay aamintiina leeyihiin say noo iman doontaa bal taasi iyadu waa mid waxawala ridaahu uma sallaa ragcatayni jahara fiihima bilqira maxalu shaahidkuna waa halkanoo qiraa'adii waa la jahray qiraa'adana in lala jahrayo kolley dee a'imadii ku tagtay in salaad la tukanayo intii yarayda koobnayde iyagu salaad baan halkan odhan mooyaane in qiraa'ada lala jahrayo way ku wada tegeen waaba ijmaac bay leeyihin taasoo kale dee kolleyna salaadan qaaliban maalin baa la tukadaa waana ta aan soo marray aan soo sheegnay iyadoo xadiid kuba yimi aimada qaarkood dee salaadii ciidda inay kala mid dhigeen axkaamteedii oo dhan ba ay siiyeen kuwana walow waqtigii ay yidhaaheen laakiin haddana axkaamteedii oo dhan jaanibka sasa takbiirtii iyo maysiine xadiid abu daauudna waxaa kuba sugnaa xadiid caaisha rasuulka ilaahi inuu baxay markay cadcadu soo baxday inuu baxo halkii musallaa tegey balwat baabun kayfa xawala nabiyu sala allahu caleyh wasalam dahraw ila nnaas bal seebaa rasuulkii ilaahay uu u wareejiyey oo dhabarkiisa ugu soo duwayay xaggii dadka waa markii dee uu jeedsanayey waa markaa uu ducaynayay taas buu be kalley kayfana imaka waa kaba cabiray oo waa kayfiyadii taxwiilka walow xadiidka ay nooguma sugantu taxwiil inuu jira laakiin kayfiyadii caddaynteed aanay lafdiga inooguma sugnayn xadaana aadamu qaale xadaana bnu abi dibin can zuhriyi waa xadiidkii hore un weliba maxaa isbedelay un waa sheekhii bukhaari aadam ibnu abi yaasun baa yimi inta kale waa sanadku waa intii hore o dhan ee halkaasaa sanadku iska bedelay can cabaad ibni tamiimin can cammihi qaala anahu qaal ra-ytu nabiya sala allahu caleyh wasalam lamaa kharaja yasasqi markaasaan arkay markii rasuulka ilaahi baxay isagoo dee u baxay istisqa daraaddeed qaala wuxuu yihi cabdullaahi bnu zayd faxawala ila nnaasi dadkiibaa wuxuu u soo duway dahraw dhabarkiisii wastaqbala lqiblata qibladii buu ujeestay yadcuu xaal ugu ducaynayo bal taasba weeye dee kollay haddii uu dhabarkii u duwayna ruux ismelmelaya dee waa layska garanaya sida waaqica ay tahay oo dee marka hore inxiraaf yar baa dhici doona marka dambena hagaag buu u wada jeedsanayaaye bal kayb in waa wuquuca taxwiilkaasaa jiray go-iisi inuu bedelayna waa tan way nooba socon laakiin marka hore dee uu soo jeestay oo mee xagga qiblada u jeestoo dadku dhabarka u duway markaasaa deeta ducadii iyo taxwiilkuba dhacay uma xawala ridaahu uma sallaa lana ragcatayni jahara fiihima bilqiraa'ati bal waxa weeye uu qiraa'adii laba jahray oo in markaa daahirka xadiidkuna istiqbaalkaa horreeyey dabadeed baa taxwiilkii go-una uu imaka xadiidka uu kuba sugan yahay sida dee imaka xadiidka inooguba sugan weeye kolleyna imaka waxaa inooguba sugan un taxwiilka naftiisi baa inoogu sugan ee kayfiyadii marka horeba isagubana dee wax jawaaba umuu dhigan ee xadiidkiina naaxiyada uu kaba bilaabma xagga midig bay ahayd mise xagga bidix bay ahayd taasi kuma sugnoo sanbaabu istifaamta uba dhigtay waayo wax intaa dhaafsani bayaan intaa dhaafsani kuma sugna xadiidka baabu salaati listisqaa'i ragcatayn waa xadiidkeennii hore uun laakiin laba ragcadood aynu tukaday dee axaadiidan waynooguma sugnayde sheekaa doonaya un wixii xadiidku kulansaday midba tarjamay inuu dhigto soo faa'iide isnaadna ay soo kordhayso xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaal xadaثna سufyaan can cabdالlahi bn abi bakri can cabaad bni tamiimi can camihi ana الnabiya salى الlahu عalيه waslm istasqىa fasalaa ragcatayni laba ragcadood ayuu tukaday waqalaba rida waqalabana macna xawala inay tay waynu soo maray marka baabu salaat اlistisqaa'i ragcatayni sheekhu tuu ciraabayana ragcatayni in laga bedelo salaadii bay noqon oo bal maalan waa laba yidhaaho baabu salaati listisqaai waa wuxuu u baabaysan yahay dee salaadii istisqaa baabkeedii weeye waa baabu ragcatayni dee waa cinda salaati listisqaa mala taasi cibaaro saasawn ama salaatu ragcatayni fi listisqaa taqdiirkuu noqdo bal waa tuu leeyahe macnuhu waxa weeyaan waa laba ragcadood wax ka badan maaha waana kolley itifaaqood xadiidkuna waa ta inooguma yimi baabulistisqaai fi lmusalla waa xadiidkun baa weli inoo socda isaga iyo baab kasii dambeeyaba waa istisqihii iyo dee roobdoontii iyo salaada laguma tukanayo istisqaa fi lmusallaa waana ta aan nidhi xataa imaam shaafici raximahu llahu tacaala oo qowlkiisaa ciidda haddii masjidku qaadayo masjidka layskaga tukanaya musallaba aan sunno kaba dhigin halkan aimada kale ayuu la qowl yahay oo ah in markay noqoto istisqa ay tahay in la baxo oo loo baxo dee ciiddana waa taa aynu soo marray in loo baxayo khusuf iyo khusufiyana way noo dambeeyeen oo kuwaa rasuulka ilaahay debad umuu bixine masjidku kuba tukaday taa iyada markan gaadhnaan arki karnaa maxaa uu ugu bixi waayey iyadaba waa salaad jaamico ah ayay ahayde markaasaan ogaan doonaaye ee bablistisqaai fi lmusallaa kolley tana waxaan leeyahay waa wifaaq bayna ahlilcilmi in dee musallaa loo baxayo ama meel bannaan un lala tegayo si dad inta ugu badane kaba iman karta ay u yimaadaan xadaثna cabdالlahi بn mxamedi qaala xadaثna sufyaan sufyaankan imika inagu soo noqday imika labadan dariiqee dambe waa sufyaan ibna cuyayna can cabdالlahi bni abi bakri samica cabaada bna tamiimi can camih cabdالlahi bn abi bakrinna hore inuu soo maray isagiyo walaalkii moxamed ibn abi bakrinba oo xadiidkan warinaya aabahood abu bakrinna ibn moxamed ibn camr ibn xasmina xadiidka dadkii warinayu ka mid ah balsaynu soo maray cabdulahi bn abi bakrin wuxuu cabaad kaba maqlay isagoo aabihii xadiidka u sheegaya aabihina imika uu inoogu soo dhow yahay isagoo xadiidka dariiqada dambe inooguma sugno taasba ayuu inoogu soo dhowyahay haddaba can cabdillahi bn abi bakrin samica wuxuu maqlay cabaada bna tamiimi can camihi qaala anahu qaal kharaja nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu baxay ila lmusala yastasqi wastaqbala alqiblata qibladii buu ujeesto fa eeg ila lmusala maxalu shaahidku intaa weeye rasuulka ilaahi masjidka kuma tukana masallahu u baxay wastaqbala alqiblata fasalaa ragcatayni waqalaba ridaahu qaala sufyaanu sufyaan baa wuxuu yidhi waa sufyaankii sanadka inooguma sugnaa fa ahbaranii lmascuudiyu mascuudi wuxuu iigu waramay can abi bakrin waa cabdullaahi bnu abi bakrin aabihii abi bakr igaba waramay isagoo dee abubakrina kaba warinaya cabaad ibnu tamiim qaala inuu yidhi jacala alyamiina cala shimaali oo waqalaba ridaau tafsiirkeedii weeye markaa qalbigana sian markaa hore walow qalbiga uu keenayo dee intii sare in xagga hoose la mariyo intii sarena ay xagga hoose soo marto qalbigan xadiidka kuba yimi rasuulka ilaahay hamigiisunbuu kaasi ahaaye waa taxwiilun tani tafsiir bay inoo tahay meelahan qalbiga kuba yimi meelihii xawala aan ahayne qalbiga kuba yimi waana xadiid keliye wax inoo caddaynayo waa tan tafsiirkii jacala alyamiina macnaa waa waa ma cala alyamiini weeye wixii xagga midig kuma sugnaa ayuu cala shimaal dee ma cala alshimaalna yamiintii buu soo bedelo qalbigiibaa ah taxwiilkaas ee maaha tankiiskii rasuulka ilaahay kuba hamiyey uun laakiin aanu samayn si abu daawuud iyo inooguma sugan mascuudigana halkan waa tacliiq oo imika walow xaafid bnu xajar kolley kalaam buu leeyahay wuxuu sheegayaa qolooyinkii sheegtay inuu mucallaq iyo semizi oo kale halkan inay waham tahay oo wuxuu leeyahay kitaabkiisa taadiibulkamaal mascuudi calaamada tacliiqunbuu u yeelay inuu bukhaari wax kaba wariyey kamuu dhigina calaamada tacliiqa ayuunbuu uba yeelay laakiin wuxuu leeyahay xadiidku sanadkan buu mawsuul ku yahy lakiin isaguba kutubtiisa sida taqriib oo kale mascuudi calaamada tacliiqunbaa taalay mascuudiguna waa nin nisbadan loo nisbeeyey cabdillahi bni mascuud buu abtirsiinta ku galaaye cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni cutbata ibni cabdillaahi ibni mascuud weeye waa cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni cutbata ibni cabdillaahi ibni mascuud waa nin dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa kaba mida a'imo kala duwan baa tawhiiqiya asalkiisaa taas ah laakiin awaakhirkii cumrigiisa ikhtilaad iyo xifdigii soo xumaado isku darsan uu kuba yimi marka tay ku dabdiyeenna waxa weeye kolley culimmadu way tiriyaan kutubta roorood dadkii qablalikhtilaad la maqlay waa intuu kuufo joogay oo kale bacdalikhtilaad wixii maqal ka maqlay way tiriyaan si loo kala ogaado waayo daabidka ikhtilaadka ah haddii ruuxan xadiidkiisu kala soocan yahay oo wixii qablalikhtilaad laga wariyay bacdalikhtilaad ay kala soocantay qablalikhtilaad waa la aqbala bacdalikhtilaadna waa laga tagaa waxaanay ku kala soocaan ruwaadda dee kaba warinaysa raggii markii hore la kulmay ee ragga marka dambe laba kulmay ninkan daabidka iyagu ku dabdiyaana waxa weeye baqhdaad markii dambuu yimi waa awaakhira cumriya dadkii baqhdaad kagaba maqlay oo cabdiraxmaan ibnu mahdiya ay kaba mid ahaayeen waa bacdalikhtilaad wixii qabla baqhdaadana oo ay u badan yihiin ruwaaduna waa qablalikhtilaad taas bay yidhaahdeen laakiin sidiisa kale ee aimo kala duwan oo aan yarayn oo mid iyo laba iyo saddex iyo afarba kaba badan ayaa asalkiisa yidhaha waasiqo in markaan bukhaari tacliiqiisan haddii aan dhaafnona asxaabu sunan ilarbac muslimna wax kuma lahe ayaa riwaayo uu ku leeyahay laakiin dee bukhaari baan leeyahay walow halkan uu miziye ku diidan yahay laakiin taqriibkiisa iyo waase uu tacliiq kaba dhigo macnuhuna markaa maxay tahay sufyaan baa markii hore cabdullaahi bnu abi bakrin buu ka wariyey imika mascuudigan buu intan siyaadadaee tafsiirkaa kaba warinaya mascuudna cabdullaahi bnu abi bakrin aabihii buu kaba wariyo ah qalabo bedelkeedii qalabo bedelkeedii waa qalaba ridaao inuu tafsiirka ama jacala alyamiina cala shimaal uu yidhi baabu istiqbaal qiblati fi listisqa wuxuu u baabaysan yahay qibladii oo loo jeedsanayo fi listisqa waa cinda ducaa waa umuur aynu hagaag dee aynoogu badnaatayba xadaثna mحamed waina السلام qال أخbarna cبdالوهاabi qال xadaثna يaحya بن سacيidi qال أخbarnii abu bكr بن محamedi أنa cabaad بنa تmim wa xadiidkii malaba dariiqii imika intan aan hayno ugu dambeysay oo markaa riwaayaad kale ayaa inoo bilaabmi doona laakiin shanta iyo may waa lix baaba ayaaba dee intan uu inooguba sugan yahy iyadoo wax horena ay noo horeeyeen abubakarkana si aan sheegayo inankiisana cabdullaahi bnu abi bakrin waa isla dabaqo waa laba noo qaadi ka wada noqday madiine iyo maxamedba oo waa reer madiine ah oo ansaaro reer bani najaarba ah waana si qaara taabiciinun isaguba imika isagaana cabaad kaba warinaya oo xadiidkii kaba warinaya oo wuxuu yidhi malaa dhowr iyo toban sanadood baabu kaba geeri horeeyey maxamed oo kale ama labayo toban taqriiban maxamed cabdullaahina waa dhowr iyo toban shan iyo toban mala ma gaadhaysabe ana cabaada bna tamiimin akhbarahu ana cabdullahi bna zaydin alansaariyi akhbarahu ana nabiya sala allahu calayh wasalam kharaja ila lmusallaa yusallii wa anahu rasuulka ilaahi lamaa daca aw araada an yadcuway markuu doonay waay inuu ducaysto oo uu duceeyo istaqbala qiblata xaggii qiblada u jeestay waxawala ridaahu go-iisiina waa wareejiyey bal taasba weeyo kollay dee markaa cinda ducaa waana tan xikmadda ama munaasabada ibnu rajab sheegay aan soo naqliyay marka dhoweyn marka asna alkhudba weeye haddii khudbadda uu dhammeeyo ducadii dhammaysto kolley xaggoodii waa u soo jeedsanayaan dabadeedna dee waaba nusuulkii un xagga khudbadda kolley shaaficiyada keligoodun maayo malaa maalikiyadii qoloyn way la qabaan inay leeyihin laba khudba ayaa halkan jidaysan waa siday ciidaba yidhaaheen aimo kalena ay leeyihin khudbo keliya lagu kaaftoomaya waa khilaaf bayna ahlilcilm axaadiidana dee yar tasniya kuma sugna ee waa qiyaasun umuur ay uga qiyaas qaateen xataa khudbadda ciidda takraarkeeda waa taan nidhi wax dee nasoo adagi ma jirto axaadiid daciifa uun mooyaane ee se imaam nawowiya baa idhahaan raximah llahu tacaala waxaa cumdadoodu ay tahay waa qiyaasan cala aljumuca taas weeye laakiin takraar iyada taas inuu wax sugan aan u hayno wax daciifa waan haynaaye taas iyada ma jirto tashbiiha dee yusallii kamaa yusallii fi lciidna kolley dee min kulli wejin waxaa la arkaa dee ma keenayo cibaaradu ma keenayso wuxuu yihi markaa qaala abu cabdillaahi waa bukhaari ibnu zaydin hada maaziniyu walawalu kuufiyun wa huwa bnu yaziida ibnu zayd waa ninkan de cabdullaahi bnu markaasi waxa weeyaan aynu soo marray cabdullahi bnu zayd ibnu caasim waa ninka xadiidka warinaya saxaabiga ayuu leeyahay waa reer maasin waa tii aan xalayba soo marray waa maasinkii aansaareed xalaytaynu soo marray taas hadal uu sufyaan ibnu cuyeyne uu kuba tirinayay inuu waham kaba dhaca yahayna waa kii matiga aynu kuba soo marray laakiin hadal kaluu raaciyey wal awalu ka hore kuufiyun waa nin reer kuufo ahoo huwa bnu yaziida haddaba markaa waana ina yaziida ina zayd maaha ujeedadu wuxuu kala farqinayaa cabdullaahi bnu zaydin iyo cabdullaahi bnu yaziid halkana ruwaadda qaarkood baa halkan laba yimi barhkoodna uu kaba maqnaa xadiidkanna marka la eega cabdullaahi bnu zayd mooyaane cabdullaahi bnu yaziid kuma sugnaa bal imika saddexan shantan baabee imika isku xigay kani u dambeeyo afartii kaba horeeyey cabdulaahi ibnu yaziid kumuu sugnayn laakiin cabdulahi ibnu yaziid muxuu inoogu sugnaa baabkii cunwaankiisu abaabu ducaai fil istisqaa'i qaa'iman marka waxaa munaasab ahaan lahaydba in intani qaala abuu cabdilaahi ee xadiidkaa hore dhacdo labadooduba baabka way ku wada jireen oo markaa la yidhaha cabdulaahi ibnu yaziidna magaciisu aabihii waa ninka reer kuufa waa yaziid dee ninkan xadiidkan kuma soo noqnoqday waxa weyaan reer maazidna magaca aabihii waa zayd waa intaase laakiin halkaasa munaasibba ahayd marka waxaana dee dhici kartaba iyadoona inaan odhanba halkaasaa kuwa munaasib ahayn macnuhu inuu ujeedo walawalu aladii madaa fii baabi ducaa waa kii horeynu hore usoo marray baabkii adducaa fi listisqa aynu kuma soo maray kaasi waa yabaa u horeyso zada ka horeyso ibnu yaziid baa laydhaa kanna ibnu zayd baa laydhaa waa intaasuna kolley waa labada nin ninkaan lahayn waa siqaara saxaaba iyo isaga ayuu ku kala farqinayaa uun ee yar arinka ahaa dee meel ku yar habboona un baabu rafci nnaasi aydiyahum maca alimaam fi listisqa hadakani baabu bayaani maka rafci nnaasi dadku inay kor yeelayaan aydiyahum gacmahooda maca alimaam imaamka maciisa fi listisqa markaa roobdoonta taas buu baabkeedii yahay oo horeynu usoo marray imaamku gacmaha sare u qaadaya taas barhkood baana kaba dhigay si waxa ducada imaamkuun la gooni noqonayo baabka muxuu sheekhu raximahullahu tacaala inoogu caddaynayaa markaa imaamku sii jeesto ee uu ilaahay baryayo iyadoo sidii dee khudbadii jumcada iyo arrintooduna ay kaba duwantahe uu gacmaha sare u qaadayo weliba rafci baliiqa uu sare u qaadayo dadkii iyagu markaa ku daba tukanayay khudbadan iyo ducadan way la wadaagsanayaan oo dee khudbadda mawcidadiina waa dhegaysi duca markay noqotona ducada mushaarakadoodii maxay noqon inay iyaguna gacmaha sare u qaadaan inay aamin yidhaahaan markaas oo ay gacmaha sare u qaadaan oo ay ducadii imaamkii iyo ma'muumiintiiba uu ka wada dhexeeya imaamkun kuma gaar aha rafcal aydina imaamku hadduu sare u qaado ma'muumiintiina sare u qaadayaan walow khudbadan kale ee jumcada dee imaamku aanu sare u qaadahayn gacmaha sare u qaadahayn walow dee asal ay tahay markay duca noqoto rafcul aydi asal iyada axaadiidta ay kuma badan tahay iyada asala wixii ka duwani taas waa shay caarido un weeye taas baa asala ee wixii bal matalan ah laydhaha gacmaha sare looma qaadayo sida markan aan salaada dee cinda sujuud oo kale gacmuhu meel bay leeyihin atixiyaadka ducadiisii gacmuhu meel bay leeyihin oo kale bal umuurahaasi waa waxyaalo caaride asalku waxa weeye sujuud markay noqoto duco gacmaha sare in loo qaado bal xadiidka intuu soo celiyo ayuu laakiin de waa kitaabu dacawaad baabu rafci lydi fi ducaa cuwaankaasuu dhigan doona in gacmaha sare loo qaadayo ducadoo kale ee imaamka mundirine jus baaba ku khaas yeelay axaadiidaas imaamunawina sharaxa muhadab oo kale sifada salaada ilaa soddon xadiid buu soo arooriyay intaba ay ku sugan tahay rafculaydi bal intaa axaadiidta kuma dhammo oo dee waxaan leeyahay suyuudiyabamala risaalo uu leeyahay intaa way kaba badan tahay mawaadin kala duwan oo ayaa rasuulka ilaah inuu gacmaha sare u qaadayo ama ducada taasi asal ay u tahay wixii bal matalan meele laga soo reebaya waa gaaruune taasaa asal u ahayd marka halkanna la mid maaha khudbadii jumcada ciid marka la noqoto ee waxa weeye imaamka sare u qaadaya dadkiina sare u qaadayaan waana la mushaarakoonayaan aamiinta waana ta imika uu baabka inooguba soo dhigtay waana kuwan qaala ayub ibnu sulaymaan xadaanii abubakr bn abi uweysin can sulaymaan bni bilaalin can yaxya qaala yaxya bnu saciidin samictu anas bna malikin qaala ayub bnu sulaymaan waxaan filaya hore inan kitaabka uguba soo marreen waa nin quraysho reer madiina ah oo hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey kaba mid ah bukhaari sheekhyadiisuu kaba mid yahay walow halkan maanta qaala lanaana ma odhan markay qaalo bukhaari noqotona aimada qaarkood dee sa suyuudoo kale alfiyadiisa kuma sugan itisaal baa lagu xambaaraa wuxuu sheekhyadiisa kaba soo naqliya yidhahan da laakiin calal asaxi buu kaba cabira muqaabil baa jira hadduu qaalo keliya yidhaah inay tacliiq tahay ee aanay de xadiid mawsuulo ahaynba laakiin waa sheekhadiisii abubakr ibnu abi weysna ismaaciil ibnu abi weys aynu soo marray walaalkii weeye horeynu kitaabka ugu soo marree sulaymaan ibnu bilaalkani waa ayuub ibnu sulaymaan aabihii weeye cid baa u dhaxaysa ee waa sulaymaan ibnu bilaal ayuub ibnu sulaymaan aabihii weeye aabihiina waa kan waa siduu kaga warinaya yaxya ibnu saciidna waa ansaari wuxuu ihi anas ibnu malik ataa rajulu nin baa yimi acraabiyu reermiyo min ahlilbadwi dadkii baadiyaha kaba mida ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam yowma aljumucati faqaala wuxuu ihi yaa rasuula allahi halakat ilmaashiyatu halaka alciyaalu halaka annaasu cadfu caamin calaa khaas markay ciyaalka noqoto dee wixii waa la wada halaagsamay farafaca rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam yada yadahi iyada tani jumcay ahayd laakiin xaalo istisqay ahayd iyadoo ducadiisa kale aanu kor yeelahayn salaadii jumcada weeyo tii istisqa uba baxay may ahayne markay istisqa noqotiyo roob ilaahay la weydiisanayo weeyo xataa khudbada jumcada dhexdeeda dee gacmii baa sare loo qaadaya rasuulka ilahay gacmihiisu sare u qaadiy isagoo ilaahay baryayo la allahuma asqina maxay dadki yeeleen maxalushaahidku halkan weeye ama imaamka tarjamo kale u dhigan doonaa warafaca naasu aydiyahum maca dadkiina gacmahoodii bay sare u qaadeen rasuulka ilaahay maciisi iyaguna yadcuuna iyagoo ducaynayo ducadu dee maaha inay alfaadii ducada la mushaarakaynayaan aamiintan la aaminsanayo macnaheedu iyo ilaahu naga aqbal waa mushaarako kii daaciga ahaa iyo kan aamiinli way wada ducaysanayaan weeyo ducadii way ka wada dhaxaysaa un haddaba iyaguna way ducaynayeen gacmahoodiina saray u qaadeen bal markaa taas weliba khudbo jumcay ahayd asal may ahayd taas imaamku inuu sare u qaado laakiin markay istisqa noqotay ayuu rasuulka ilaahay talanaba yimi walow aanu istiqbaalkii la iman xagga qiblada qaale wuxuu uhi famaa kharajnaa maannaan ka bixin min almasjida xataa mudirna ilaa roobkiina loo da'siiyey famaa zilnaa kamaanaan sulin numtaru in roobku noo da'ayo xataa kaanat aljumucatu lukhra faata rajulu daahirku waaba ninkii hore inuu yahay xalayna waa ti kale midnoo horeeyey isagii ama ruux kale ilaa nabiy llaahi sala allahu calayh wasalam faqaala yaa rasuula allahi bashaqa almusaafiru wa munica aariiqu tan ayuu yidhi dee rasuulka ilahina allahuma xawaalayna walaa calayna waa kii yidhi laakiin maqsuudku muxuu ahaa rafcu nnaasi aydiihim maca alimaam intii buu xadiidka kaba soo qaatay cibaaradan bashaqa almusaafiru kolley ruwaadda intoodii badnayd ama bashiqa aan idhaahaba oo ayn markaa faciilo lagaba dhigo bashiqa almusaafiru ruwaadda intoodii badan halkanba weeye marka waxaana yidhahdee aniga iguma sugna ee bukhaari nusqooyinkiisa qaar waxaa dhacayba iyadooy leeyihin waa tafsiir bukhaari bashiqa ay malla oo ruuxii musaafirka ahaa dee socodkii ma karayo wixii iyo inuu baxayo inuu safarba waa ka daalayo laga caajisayoo dariiqyadiibaa go-an macnuhu uu taa noqdo laakiin waxay leeyihiin oo sida khadaabi oo kale iyo tu leeyahay lafdigan bashiqay leeyihiin luqa ahaan dee wax la garanayo oo luqadii kuma sugan oo macnaha keenaya maba jirto isagu khadaabi wuxuu doortaa in bashiqo bedelkeedu la hiqa ay tahay laam iyo ha iyo qaafba macnuhuna uu haddii la idhaha la hiqa ariiqu ariiqii wuxuu noqday dee dhoobo badan leh oon la mari karayno roobkii markuu ku badnaatay saara daawa xalin oo bal maalan dee ruuxa lugtiisii ku dhegaya oon laba mari karayn oon la socon karayn bal taas buu isagu doortay inay tahaye bal waxa weeye barhkoodna waxay leeyihin ba halkan bashiqa oo macnahana luqadii kuma hayno ama luqadii macno uu leeyahaye nashiqo oo kaleay doorteen se wuxuu halkan qolooyinkaba soo naqlinayaa kolley kutub kala duwan oo kutubtii luqadana macnaha waaba soo naqlinaya haddii nashiqa la yidhaaho nashiqa almusaafiri oo macnaa dee nashiqa macnaa haddii la yidhaho nashiqa dabyu fi lxibaala oo kale ama ruuxu markuu ku dhaco arrin aanu ka bixi karahayn uu kuba dhacay nashiqo u isticmaalaan se wax dabin galay oo kale iyo markaa musaafirkii dee tallaababa ma qaadi kara weeyaan oo dariiqadiibaa go-ay bal haddii taa laba yidhaaho macnuhu taaba yahaye bal barhkood baa waxay kaba dhigaan tasxiif inay tahay waxa halkan bashiqo dhacay ama markaa la hiqo iyo nashiqo iyo macaani kaloo luqadii weji ku leh ayay iyagu taas dhigaan laakiin halkan sheekhu raximah llahu tacala in kuraac la yidhaha wuxuu kaba soo naqlinayaa in bashiqo macnaa ta'ahara walam yataqadami ay luqadii jirto macnaa waa joogsaday ma dhaqaaqi karayo macnu uu noqdo oo dee markii dariiqada ay go-een biyo meel laga maro la waayey maba dhaqaaqayo oo halkii buu joogsaday oo dee bal maalan lam yataqadam wa ta'ahar bal macnaha ay tahay bal kol haddii inuun la tawjiihin karayo macnahaasba weeye wa munica ariiqu dariiqiina waa la manciyey waa la gooyayoo dee waa la manciyo dariiqiiba in la maro roobkiibaa manciyey weeye waa arrintii aynu soo marnay ee ahayd inqadacat isubul iyo halaakati ilmawaashi iyo cibaaradii un taas buu yihi waqaala uweysiyu uweysi isagu wuxuu yihi waa nin isagoo cabdilcasiis ibnu cabdilaahi laba idhaaho dee uweysku abtirsiintiisu kuba sugan yahay waa nin quraysho kolley horeynu uba soo marnay xadaanii waa mucalaq halkan xadaanii moxamed ibnu jacfar moxamed ibnu jacfar ibnu abi kaiir can yaxya ibni saciidin wa shariikin samica anasan yaxya ibnu saciid waa alansaari imakaanasno gaba warinaya dariiqii hore shariikna waa shariik ibn cabdillaahi ibn abi namir waa kii aynu xalay dhowr dariiquu leeya aynu soo maro anas gaba warinayo labadooda baa maxamed ibnu jacfar kaba wariyey maxamed ibnu jacfarkuna gundar maaha sanadku waa sanad reer madiine ah weeyaanoo sanadka reer madiine maxamed ibnu jacfar ka galaana waa maxamed ibnu jacfar ibnu abi kaiir ismaaciil ibnu jacfar walaalkii labadooduba anas bay maqleen isagoo yidhi can inabiyi sala allahu caleyh wasalam annahu rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu sare u qaaday xataa ra'aytu bayaada ibdayhi markaa uu ducaynayey gacmihiisuu sare u qaaday xoog buu sare u qaaday ilaa kilinkiladiisa cadaankeedii aan arkay baabka ka dambeeya taasi nooguma imanaysa waaba kan baabu rafci limaami yadahu fi listisqaai imaamku koryeelka uu koryeelayey gacantiisa markay noqoto istisqa kolley waa laba tarjamo isku dhow taa hore wuxuu ka cabiray rafci naasi aydiyahum maca alimaami fi listisqaa tana waa imaamkii waxaan i leeyihi takraan meeshii imaka halkan ma jiro oo wuxuu uga jeedaa imaka taa hore inuu inoogu caddeeyo ma'muumiintii inay raacayaan imaamkii oy ku raacayaan rafculyadayn taa hore bay ahayd tanna maxay kuma sugnayd dee waaba malaa iyadoo labada baab la kala horraysiyaana markaa tartiibtii waabay ku habboonaydbe iyadoo waxa weeyaan imaamku inuu gacmihiisii sare u qaadiyo kani sugayaa kaa horena ma'muumiintu inay ku raacayaan imaamkii markaa uu sare u qaaday iyaguna sare ay u qaadayaan markaa saa daraaddeed xadiidku mid keliya haba noqdo lafti aynaan soo marinah imanka inooguma yimaadee labadaa macnay kala leeyihin oo takraan meeshii ma jiro labada maxaa inooguma sugan rafculaydi cinda alistisqaa min alimaami wa min alma'muumiin taas baa labadooda isu markaynu isu geysana inooguma sugnaanaya xadaana moxamed ibnu bashaarin qaala xadaana yaxya wabna abi cadiyin can saciidi can qataadata can anas bni maalikin bal yaxyuhu waa yaxya bnu saciid alqataan weeye ee maaha kan imaka inoogu jira yaxya bnu saciid alansaari way kala wen yihiin ibnu abi cadina horeaynu usoo maro yaxyo weysimanaya maxamed ibnu ibraahim ibnu abi cadi qataada markay noqoto saciidka ka soo horeeya ee iska mudlaqeen waxbaa la raacina waa saciid ibnu abi caruuba oo kibaartii asxaabtiisii kaba mid ah saciid ibnu abi caruuba weeye ninkaa dee qataada saciidka mudlaqa ah ama san oo kale dee iska muhmalka ah ee kasoo horeeya qataada markaas anas ibnu maalik baa qaala wuxuu yihi kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa laa yarfacu mid aan kor yeelin yadayhi labadiisa gacmood fii shayin shay min ducaayi ducadiisa kaba mida ilaa fil istisqaa'i roobdoonta un mooye anas baa wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahay gacmihiisa markaa uu ducaynayo sare umuu qaadi jireen waxaan ahayn alistisqaa aan ahayn taas wainahu rasuulka ilaahay yarfacu waa kor yeelaya cinda alistisqaa labadiisa gacmood xataa yuraa ilaa laga arko bayaadu ibdayhi labadiisii kelinkila cadaankooda bal imaamka horta inuu kor yeelaya cinda alistisqaa xadiidka way nooguma sugan tahay laakiin arrin baaba jirta xadiidka cibaaradiisu ay tahay si waxaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqti istisqa mooyaane aanu mar kale gacmihiisa sare u qaadin waana ta aan nidhi axaadiid kala duwan baa jirta aada u badan oo rasuulka ilaahay inuu muwaadin kala duwan sare u qaaday ducadana taasaa waa salaa bukhaarina waa keeni doonaa isagoo xadiidkan u daliishaday riwaayaadkiisa hore cinda ducaa gacmaha sare in loo qaadayo uba daliishaday kitaabu dacawaad tarjamo axaadiidna uu kuba soo ururin doono bal markaa in iyada taasi shay inoo sugan weeye xadiidkan kolley culimmadu laba jawaabood bay ka jawaabaan mid weeye oo xadiidkan anas baa kolley u baahan in la caddeeyo wejka dee axaadiida hore lalaba jamcinayo in lagaba dhigo wuxuu u jeedaa waa sifo mucayana ama rafci baliiqa waayo halkan maxaa inoogu sugnaa wainahu yarfacu xataa yuraa bayaadu ibdayhi labadiisa kelkelle cadaankooda ilaa laga arku koryeeli jiro macnaa markay istisqa noqoto rafci aada u baliiq ah gacmihiisa sare u qaadayo wejigiisiiyo uu laba simayo deeta ay dhacaysa markaa kilinkiladiisii in lagaba arko taasuu amaa kuwa kale ee asla rafci unbay ahayd gacmihiisunbuu sare u qaadayay laakiin heerkaa ma gaadhsiinayn kolleyna waataan xadiidka imika kuma xambaarayno oo lafdigan ah rafci baliiqa ama axaadiidta kale kuba timi dee gacmaa inuu kala bixinayay cinda ducaa unbaaba timi bal dee xadiid baaba kuba yihin markay roob doonta ay noqoto iyo la weydiisanaya abaar inuu koror yeelo in dahriga dhab xaggan sare la mariyaba oo buduntana hoos loo jeediyo sifaad kalena way yimaadeen xagga ducadee bal muhimku way noo sugantahe taasi waa wej arrinka labaad ee barhkood kaba cabireen oy xadiidka kuba xambaareen dee anas wuxuu kaba warramay wixii uu isagu arkay taas khayrkiina oo aada ugaba badanna way sugeen hadduu isagu anfiyayo keyrkiibaa sugayo taasaa kaba horeynaysa laakiin waxaan leenahay taa umaba baahnin e waxa ay tahay waa rafci aada u baliiqa oo kaa ay noqonaysaa cadaanka kilinkiladiisa lagaba arkayo cinda istisqaa buu koryeeli jiray ama kuwa kale dee kala bixin iyo rafci waa jiraye heerkaa ma gaadhsiinahayn xadiidkaana saasaasu kuma xambaaraanaya axaadiia kalena bal barhkood baaba idha waa mutawaatir macnawiya tawaatur macnawio dee waxaa dhici karta in dee casharaad la helo kala duwan oo mid kasta ay ku sugantahay rafcu laydi midna gaarkiisa uma tawaaturin laakiin marka laysu wadageeyo macnahan ah cinda ducaayin gacmaha sare loo qaadaya waa macno tawaature weeye marka la eega macnahaas bal xadiidkana taasuu kuma xambaarnaanaya kolley kayfiyaadna iyo waxyaalahaasna way jiraan ma kolley imaam nawowina halkan wuxuu kala soo naqlinaya waa intan uguma dambaysiinaye inuu culimmada ka soo naqliyey inuu fii kulli ducaayin sunnuu yahay marka ay noqoto in lirafci ilbalaa in gacmaha inta sare loo qaado labada kafna xagga sare la mariyo baadinkana dhulka oo bal maalan taas laakiin marka waxa la helayo la doonayo shay la helo la doonayo gacmi dee san aynu naqaano oo kale taas baabay ducadu tahay kolley kayfiyad intaa ka badanna mala haddii haddii duco la joogo oo lagaba hadli lahaa bal maalan iyadoo in dhabarkii xaggii qiblada loo duwo san oo kale wejigii gacmuhu ay qaabilayaan oo kale taa cagsigood oo kale waxyaalaha dhici kartay riwaayaad iyo waxyaalo saasa haddii la tatabuco umuuro saasoo kala duwan laba helaye laakiin imakata inoo taalla taas bay ahayd labada baabna takraar ma lehe macnihiisa waan ogaanay wallahu subxana wa tacala acla aclam